ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الوسط وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta markar jimcaha laga reebo aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa siddeed iyo labaatanka bisha lixaad sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiriyada qodobada maanta waxada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha iyo dagaalada yuhuuddu ka hayso muslimiinta reer kadsa oo galay maalintii afar boqol iyo kontonaad oo xiriir ah iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ay tobannaan ruux shahiideen shil diyaaradeed oo ku dhowaad boqol qof ay ku dhinteen oo ka dhacay dalka kuuriyada koofureed kooxda r s f oo duqayn ka geysatay kaam ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo ku yaala magaalada alfaashir ee dalka suudan ciidamada maamulka yuhuudda oo mar kale guryo hor leh ka burburiyey koonfurta lubnaan ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin oo fuliyey howlgallo askar badan looga laayay ciidamada nainger iyo kuwa xukuumadda burkina faso sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab oo ka tacsiyeeyey dilkii uu maraykanku u geystay asheekh maxamed mere jaamac oo ahaa waaligii walaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت
waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqaymaha iyo dagaalada ee yuhuudda ku hayso muslimiinta reer khaza ayaa galay maalintii afar boqol iyo kontonaad oo xiriir ah iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ay tobanaan ruux shuhada iyo dhaawac noqdeen haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan bader assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqiimaha yuhuudda ee ka wadamarinka goodonsan ee khaza waxaan maanta waxadah dhankankana ku beegan maalinkii afar boqol iyo kontonaad oo xidhiir ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqiimo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza iyo dagaallo xoogan oo lagu jebiyey askarta saynada yuhuudda haddabaan ku horeyna duqiimaha ciidamada gumaystaha yuhuudda weli halkooda kasii wada duqiimaha barakacinta iyo goodoominta sharci darada ah ayaa waxay afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay geysteen xasuuqyo kala duwan oo ay kula kicin dadka barakacyaashii aan waxba galabsan iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee dadka ku dhaqan mandiqada goodonsan ee khaza guri ku yaala xaafadda annaasir ee waqooyiga magaalada rafax ee koonfurta mandiqada goodonsan ee khaza ciidamada yuhuudda waxay ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana ku shahiiday duqeyntaas sida la sawrinayo dad badan oo shacab ah isla magaalada rafax deegaan ku yaala galbeedka magaalada waxay ciidamada yuhuudda ku garaaceen duqeymo aad u xoogan oo sababay istishaadka dad badan oo shacab ah iyo dhaawac kuwo kale oo fara badan madaafyada goobta ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen xaafadda azaytuun ee dhacda bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale aad u fara badan howlgallo burburina ayay sidoo kale ciidamada gumaystaha yuhuudda ka geysteen deegaano kala duwan oo ku yaala waqooyiga magaalada khaza waxayna halkaasi ku dumiyeen oo ay dhul kala simeen guryo badan oo ay dadka shacabkaa degnaayeen iyagoo sidoo kale weerar rasaaseenna ka geystay xerada nuseeraad ee dhacda bartamaha marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale sida ay soo tabinayaan warbaahinada halkaasi ku sugan khasaare iskugu jiro shuhada iyo dhaawacyo tarabella ayaa wuxuu sidoo kale ka dhashay duuqeyn aad u xoogan oo xagga cirka oo ay ciidanka yuhuudu la beegsadeen guri ku yaal waddada nafqah ee ku tala waqooyi bari magaalada khaza koonfurta magaalada khaanyunis ayay sidoo kale ciidamada yuhuudu ka geysteen duuqeyn aad u xoogan oo ay ku shahiideen dad badan oo shacab ah halkee dhawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aado fara badan magaalada beetilaayi ee dhacda waqooyiga marinka khaza guri ku yeela duuqenaado xoogan oo ay ciidanka yuhuuddu la beegsadeen waxaa ku shahiidiyey toban ruux oo shacab ah halkii ay dhawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aado fara badan waxaa sidoo kale korortay tirada dadka ku shahiiday duqeyntii maalintii shalay ka dhacday xerada almakhaazi ee bartamaha marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiiday toban ruux halkee dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aado fara badan duqeyn aado xoogan oo ka dhacday magaalada beetilaahiya ayaa waxay sidoo kale sheegayeen dad gobjoogayaal ah inay ku shahiideen afar ruux xurayda halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale ciidamada saynad yuhuudda waxay sidoo kale beegsadeen dad shacaba oo ku sugnaa deegaanka nasli ay ku yaala xerada jabaaliya waxaana la warinayeen halkaasay ku shahiideen dad badan oo shacab ah halkii ay dhawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aado fara badan sidoo kale laba ruux ayaa ku shahiiday kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeyn kale oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen isla xerada jabaaliya guri ku yaala bartamaha marinka khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeyn kale oo aado xoogan taasoo ay ku shahiideen dad badan oo shacab ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaana waxay sheegayaan in guriga la beegsaday uu soo gaaray burbur baxsan iyadoona ay ku shahiideen koo iyo toban ruux oo shacab ah dhanka kalena ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aado fara badan burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda ayaana waxaa laga baadigoobayaa dadka shuhaadada iyo kuwa dhaawacyada qaba agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza ayaa waxuu shaaca ka qaaday in xaalada lis ay ku sugan yihiin shaqaalaha caafimaadka iyo weliba bukaanadii ku sugnaa isbitaalka kamaal cadwaan waxaana uu tilmaamay in ciidamadii huudda ay qiyaameen shaqaalaha caafimaadka iyo bukaanada waxayna u sheegeen ay u kaxinayaan dhanka isbitaalka leindonuusi balse ma aysan geenin isbitaalka oo way qafaasheen ilaa iyo haddana lama oga halka ay ku dambeeyaan ama si rasmi ah loo geeyey agaasimaha ayaana waxuu tilmaamay in habeenkii xalay iyo dadka dhaawacyada qaba iyo kuwa bukaanada ay wajaheen dhibaato midii ugu darnayd maadaama aysan helin dhakhaatiir daaweysa ama siise daawadii loo qoray waxaana uu sheegay in dhakhaatiirta ay ciidanka yuhuuddu kaxaysteen ay gaarayeen ilaa iyo soddon iyo saddex dhakhaatiir kuwaasoo dhammaantooda ka shaqaynayay qeybaha kala duwan ee isbitaalka koo iyo toban ka mid a waxuu sheegay inay ahaayeen kalkaalayaal afar kalena ay ahaayeen ragga kaxeeya gawaarida ambalaasta toddoba kalena waxuu sheegay inay ahaayeen maamulayaasha isbitaalka oo uu ka mid yahay abuusafiya agaasimaha guud ee isbitaalka kamaal cadwaan laba ruuxoo suxufiyiin ayaa iyaguna ka mid ahaa dadka ay ciidamada yuhuuddu ka xaysteen toban kalena waxay ahaayeen shaqaalaha ka shaqaynaya nadaafadda isbitaalka ciidamada yuhuudda ayaa waxaa lagu yaqaanaa dhagarta iyo cadowtooyada gaamurtay ay u qabaan islaamka iyo muslimiinta khiyaamadaay ku sameeyeen shaqaalaha caafimaadka iyo bukaanada ayaana ah mid ka mid ah dhagaaraha cadowga yuhuudda xasuuq aad u daran oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaa gaarayay ilaa iyo laba xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan afartan iyo sideed ruux halkii dhaawacyo kala duwan soo gaareen konton iyo laba ruux oo kale iyadoo ay xusad mudan tahay in tobanaan ruux oo shuhaadaah iyo kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan qabay kuwas xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo sannad ka hor markii uu bilowday dagaalka waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo shan kun afar boqol siddeetan iyo afar ruux halkee dhaawacyaduna maraya in ka badan boqol iyo siddeed kun iyo sagaashan ruux tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo afar iyo toban bilood oo uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuudda si isku mid a u duqeynayaan mid waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqaymaha yuhuuddana si arxandarra u beegsanayso dadka barakacyaasha ah dhanka kale kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee dullaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka godoonsan ee khaza gumaadka iyo xasuuqyada wuxuushlimadan halkaasi ka wadaa weerarada ay dagaalyahanada muqaamadu ku beegsadeen askarta yuhuud ayaan iskugu jira kuwa toos ah duqaymo lagu garaacay saldhigyadooda iyo weliba weeraro nabagalla ah oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey yuhuudda saldhig milatari oo ay ciidamada yuhuudda ku lahaayeen bariga xerada jabaaliya ayay ciidamada wax iskacaabinta falastiiniyiinta weerar aadu xoogan ku qaadeen waxaana halkaas ka dhacay sida ay wararku tilmaamayaan dagaal aadu culus oo u dhexeeya ciidamada wax iskacaabinta falastiiniyiinta iyo askarta soo duulayaasha yuhuudda waxaana halkaas jab xoogan dhabarka loogu saariyey saynada yuhuudda halkii ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askari saldhiga lagu weeraray weerar kansi ama shiisha ay sidoo kale dagaalyahanada wax iskacaabinta falastiiniyiinta ku dileen laba askari oo ka tirsan ciidamada saynada yuhuudda shiishahan ka tirsan dagaalyahanada alkhasam ayaana xabadda la helay labadan askari halkaas ayana ku qurbaxeen xubno ka tirsan cadowga yuhuud oo ku sugnaa gagaarka masjidka alcadaar ee ku yaala magaalada rafaax ayaa duqeymo aad u xoogan la dhaceen ciidamada waxiska caabinta falastiiniyiinta waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira kuwaasoo gaaray cadowga waxay sidoo kale gacanta ku dhigeen dagaalyahanada muqaawamadda falastiin diyaarad nooca sahanka ah oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda wararka sidoo kale ka imaanaya xerada jabaaliya waxay sheegayaan in haliyey ka tirsan ciidamada waxiska caabinta falastiiniyiinta uu camilada istishaadiyaha ka fuliya gudaha xera ay ciidamada yuhuudda ku sugan yihiin oo ku taala xeradaasi guutada alkhasaam oo ah garabka milatariya kooxda muqaawamada falastiin ayaa waxay xaqiijisay in dagaalyahan ka tirsan guutadooda uu bartamaha ka istaagay shan xubnood oo ka tirsan ciidamada yuhuudda halkaasna uu isku qarxiyey shantii xubnood ayaana waxay u qaybsameen wax dhinta iyo wax dhaawacmaa howlgalkan dhirnaanta ee ka muuqata ayaana ku soo aadayaa iyadoo maalmihii tagay ay ciidamada wax iskacaabinta falastiiniyiinta fulinayeen howlgallana furlimo ah oo lagu beegsanaya cadowga waxayna camaliyadan istishaadiyadda ah ka horeysay laba kaloo ka dhacday isla jabaaliyah iyo magaalada beet xanuun ugu dambayntii taliska milatariga saayinada yuhuudda ayaa waxuu shaaca ka qaaday in guutada naxal ay ka soo baxaysa magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza islamarkaana ay halkaasi ku bedelayaan guutada kariyaati oo ka mid ah guutooyinka milatariga saayinada yuhuudda waxaana xusid mudan in guutada naxaal ay tan iyo bilowgii dagaalka marinka khaza ay ku sugnayd magaalada rafax islamarkaana ay halkaasi ku wajahayeen dagaalada dhigbaxa ah ee kooxda muqaamada falastiin waxaana intii ay halkaasi ku sugnaayeen laga dilay konton xubnood oo iskugu jirta saraakiil iyo askar halka laga dhaawacay boqolaal askari oo kale bayaan ka soo baxay milatariga saynada yuhuudda ayaa lagu sheegay in guutada naxaal ay isbuucan dhammaysan doonto dhammaan howsheedii ku aadanayd mandiqadaasi iyadoona mas-uuliyadda magaaladaasi ku wareejin doono guutada kiriyaati si halkaas ay uga sii wadaan gumaadka shacabka reedka ah waxaana magaalada rafax ka dhacay dagaalo adag oo lagu dhigbixiyey ciidamada cadowga yuhuudda iyo howlgallo gaar ah waxaana dagaaladii ugu caansan ay halkaasi ka dhacay laga xusi karaa howlgalladii isdabajooga ah ay dagaalyahanada muqaamada falastiin ugu argudayeen dilkii ay ciidamada yuhuudda u geysteen hogaamiye xafiiska siyaasadda ee kooxda muqaamada falastiin waxaana lagu weeraray ciidamada yuhuudda fariisin kastoo ay ku sugan yihiin saldhig kastoo ay ka samaysteen rafax guri walbo ay ka degeen cidhifka fog ee mandiqada goodonsan ee khaza iyo sidoo kale jid kastoo ay doonayeen inay socdaal ku maraan waxaana arrintaasi ka markhaati kacay xubno sare oo ka jirsan maamulka saynada yuhuudda guutada hadda ka bixisa rafax ayaana sida fariimo kala duwan waxayna dadkay u tagaan uga warbixini doonaan jaxiimada ay ku sugnaayeen iyo sida dirqiga ay uga soo badbaadeen waxay sidoo kale dadkay u tagaan uga sheekayni doonaan dhiiranaanta dagaalyahanada wax iskacaabinta falastiin iyo in warbaahinada saynada yuhuudda ee been usoo tabini jirtay iyaguna ay goobjoog u ahaayeen dhaacadooyinka xanuunka badan ee halkaasi ka dhacayey si kastaba guutadan ayaa sida fariimo culus oo lagu dhibcini doono dhagaha waalidiinta askarta yuhuudda iyo dhammaan shucuubta yuhuudda
عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرع
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
waad mahadsan tahay haashim cabdinaasir kooxda r s f ayaa duqeyn ka geystay kambara kacayaal oo ku yaala magaalada alfashaar ee dalka suudaan maleeshiyaadka raxanlaawayaasha ee isku magacaabay r s f ayaa duqeyn bahalnimaha waxay ka geysteen xerada barakacayaasha buushuuq ee ku taala magaalada alfashaar ee ka tirsan gobolka daarfuur oo ka mid ah gobolada wadanka suudaan duqeyntan oo ahayd mid dhulka laga turay waxay maleeshiyaadkan ku dileen saddex ruux oo ay caruur ku jiraan halkaay dhaawacyo daran soo gaareen saddex kale dadka dhibaatooyinka intaan leeg loo geysta ayaa ahaa dad rayid ah oo kasoo qaxay dagaalada kuwaas oo doonayay inay naftooda ka badbaadiyaan hubka la isdhaafsanayo hase ahaatee maleeshiyaadkan arxanka daran ayaa ku xasuuqay halkii ay miciin bideen waxay kooxda r s f dhaqan iyo caado u leeyihiin inay madaafiic xoogan u qaybiyaan kaamamka barakacayaasha si ay u gumaadaan shacabka ay guryahooda kasoo barakaciyeen maleeshiyaadkana calooshood shaqaystayaasha isku magacaabay dacmu sariic ama gurmadka deg dega ah ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay xargaha goostay gobodfallada guracaan ee ka dhanka dadka muslimiinta ee ku nool dalka suudaan dhibaatooyinkan oo idil waxaa raalli ugu ah oo ku dacminaya r s f dowladda huwanshaarka islaamka ee imaaraadka carabta shadda sare ka daawanaysa waxaa ka dhacaya suudaan xilligii ay wax u qaban lahaayeen oo ay wax u tari lahaayeen dadka muslimiinta ahi daashay dagaalka ka socda waddanka suudaan taas cagsigeeda waxay maarta wax gumaada iyo sahayda militarisis ee kooxda r s f oo iyaduna ummadda ku xasuuqaysa hubka ay ka hesha xukuumadda abudubay dhinaca kale ciidamada maamulka yahuudda ayaa mar kale guryo horleh ku burburiyey koonfurta lubnaan askarta maamulka yahuudda ayaa waddanka lubnaan ee dhaca dhulka shaam ka wada gumaadka ay ku hayaan dadka shacabka ee ku nool halkaas iyagoona dhanka kale doonaya cadowga yahuudda inay baabiyaan noloshooda muddo ka badan hal bil ay koonfurta waddankaasi ka wadaan askarta yahuudda burburinta guryaha ay degan yihiin dadka rayidka ah guryaha ay degan yihiin dadka birmageedada ah ee shacabka ay ku xirayaan qaraxyo culus kadibna sidaasi ay dhulka kula sameeyaan waxaana arrintani saameyn tiro dhowr jar ah ku yeelatay dadka rayidka ah een waxba galabsan ee ku nool dalka lubnaan dhowaan ayay heta markii ciidamada cadowga yahuudda dhibaatooyin kala duwan ka geysteen degmada marjiyuun iyo bintujaabil oo ka wada tirsan gobolka nabadiyah iyo magaalada suur oo dhammaantooda dhaca koonfurta waddanka lubnaan waxay qarxinta burburinta guryaha gubidda dhaca hantida dadweynaha iyo rasaaseynta isugu dareen shacabka rayidka ah ee ku nool magaalooyinkan kor kusoo sheegnay kuwaasoo la daaloodhacaya dhibaatooyinka ugu badan ee kaga imaanaya cadowga yahuudda ciidamada sahaynada maamulka mujrimka ah ayaa waxay weli ku sugan yihiin koonfurta waddanka lubnaan ciidamada maamulka mujrimka ee hogaamiyo dhiigacabka lagu magacaabo benyamin netanyahu ayaa weli waxay ku sugan yihiin koonfurta waddanka lubnaan oo ay markii hore dagaalka ku soo galeen waxayna waxba kama jiraan ka soo qaadeen mar kala fiiriyo sida ay u dhaqmayaan xabad joojintii la dhex dhigay ee cadowga yahuudda iyo ururka waxaa loogu yiro xisbullah geeska kale shil diyaaradeed oo ay ku dhowaad boqol qof ku dhinteen ayaa ka dhacay dalka kuuriyada koonfureed diyaaraddan oo ay sidee dad rakaab ah islamarkaana kasoo laabatay waddanka thailan ee dhaca qaaradda aasiya ayaa shil lama filaana gashay xilli ay doonaysay inay cagirigto garoon diyaaradeed oo lagu magacaabo mawaan oo ku yaala koonfurta waddankaasi waxay diyaaraddu ka hore intaysan shilka gelin kusoo degtay dhabaha ay ku ordaan diyaaradaha halkaas ayaana si xawaar leh oo xadkabaxa ugu orday iyadoona intaa kadib ay ka baxday dhabbihii ay ku socotay waxayna si toosa ugu dhacday derbi ku yaala ageegida diyaaradaha ee mawaan kadib markii ay shilkaasi gashay waxaa ka kacay dab xoogan oo gubay diyaaradda diyaaradda ayaa waxaa soo gaaray burbur xoogan oo lixaad leh waxaana ku dhintay shilkan diyaaradeed shan iyo siddeetan ruux oo ka mid ah boqol koob iyo siddeetan ruux oo saarnaa diyaaradda ayna ku jiraan lix ka mid ah shaqaalaheeda muuqaal lagu baahiyey internetka ayaa muujinaya markii shilka galaysay diyaaradda ayaa lagu arkayaa dhacdooyinkan idinkaga soo warranay oo dhan ilaa ugu dambayntii markay burburayso diyaaradda xamuulka ah ee saarnaayeen dadka aadka u fara badan shilalka diyaaradaha rakaabka ayaa maalmihii lasoo dhaafay isdabajoog noqday nooca diyaaradda rakaabka ayaa lagu sheegay inuu ahaa bawiinqo siddeed boqol toddoba boqol soddon iyo toddobo shilalka diyaaradaha rakaabka ka dhaca dunida ayaa maalmihii lasoo dhaafay aada isa soo tarayay toddobaadkii lasoo dhaafay ay heeta markii shil diyaaradeed oo aada u xoogan uu ka dhacay waddanka kazakhistan kaasoo ay ku dhinteen dad aada u fara badan ugu dambeyntii mujaahidiinta nusratul islaam ayaa tiro qoraxyo oo ay ku laayeen askar badan la beegsay ciidamada naiger iyo kuwa burkina faso maalintii shalay qarax miino oo muwaajaho ah oo aada u xoogan ayaa lala beegsay ciidamo ka tirsan kuwa naiger kaasoo ka dhacay dhul miyi ah oo ku yaala gobolka taliberia ee dalka naiger ciidamada naiger ayaa waxaa qaraxan lagu gaarsiiyey khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed gaarigii qaraxay mujaahidiinta la beegsadan ayaa gebi ahaanba goobta ku burburay iyadoona ay meesha ku feenteen xaywaanada ku jira duurka sawiro laga soo qaaday halka uu qaraxa ka dhacay oo ay faafisay mu'asasada warbaahineed ee azalaaqa ayaa muujinaya gaariga oo gebi ahaantiisaba kala jaray gaariga islamarkaana ay go-day qaybta hore ee loo yaqaano shirka isla maalintii shalay ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan guutada qaraxyada ee nusratul islaam almuslimiin ayaa qarax miino la eegtay ciidamo ka tirsan kuwa burkina faso oo roonda ku jiray ilaa iyo haatan ma aanan helin tafaasil dheeraad ah ayaa inta uu leegyahay khasaaraha gaaray ciidamada miinada lala beegsaday jamaacadda jihaadiga ah ee nusratul islaam almuslimiin ayaa sare u qaaday beegsiga iyo baaxsadka ay ku hayso ciidamada ka dhisan mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika kuwaasoo qaata ka taagan xukaamta ka dhisan mandiqadda oo doonaya inaan dhulka muslimiinta lagu xukumin shareecada islaamka dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan aalaaba kusoo gudbino qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idinkuuga celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan
قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى
waa hagaag weli waxaad dhegaysaneysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab oo ka tacsiyey dilkii uu maraykanku u geystay asheekh maxamed mire jaamac oo ahaa waaligii walaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya haddaba bayaanka tacsida ah ee ka soo baxay mujaahidiinta jasiiratul carab waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan bayaan ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa looga tacsiyeeyey istishaadka sheekh moxamed mire jaamac waaligii wilaayaadka islaamiga ee uu dhowaan maraykanku ku dilay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday duleedka deegaanka kunye barrow ee gobolka shabeellaha hoose furfurasho iyo istiftaax kadib waxaa bayaanka lagu yidhi waxaan si gaar ah walaalaheenna jooga soomaaliyada adkaysiga badan iyo guud ahaan ummadda muslimka ah uga tacsiyeynaynaa istishaadka waaligii walaayaadka islaamiga ee soomaaliya sheekh moxamed mire jaamac kaasoo ku baxay duqeyn dhagaraysan oo uu maraykanku soomaaliya ka fuliyey waxaan allah weydiisanaynaa in sheekha iyo inaguba nagu kulmiyo jannooyinka sarreeya annagoo la jira ambiyada sidiiqiinta saalixiinta iyo shuhadada waxaan kaloo alla weydiisanaynaa in innaga iyo walaalaheenna mujaahidiinta ahba weyneeya ajarkeenna ummadda muslimka ahna ugu beddelo wax ka wanaagsan ayaa lagu yidhi bayaanka tacsida ee ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab waxa uu intaa ku sii daray bayaanka waxa uu sheikhu ku noolaa nolol wanaagsan oo ay ka buuxdo u adeegidda diinta iyo unusraynta qadaayaadka ummadda taasoo dhirirsan in ka badan afartan sano waana masiiro udgoon badan oo ay ka buuxaan manaaqiib iyo ma'aasiir ay ku faani karto ummadda muslimka ah gaar ahaan shacabka soomaaliyeed inkastoo sheekh maxamed mire jaamac ahaa qof da' ah haddana kama cudur daaran inuu raaco kolonyada jihaadka si uu u difaaco caqiidada ummadda xurumaadkeeda iyo muqadasaadkeeda bal dhallinyarada ayuu kula tartamay fagaarayaasha jihaadka isagoo dhex jeexay goobaha geerida ilaa markii dambe ay ku dhacday duqeyn saliibi ah oo uu maraykanku fuliyey taasoo gaarsiisay billad sharafeedda ugu sarraysa ee uu tamaniyey nebi maxamed salaallahu calayhi wasalam billaddaas oo ah shahaadada waddada alle wuxuuna sheekh moxamed mire mudan yahay inay qudwo ka dhigtaan culimmada isaga ka dambaysa oo ay uga daydaan in cilmiga lagu xiro dacwada iyo jihaadka ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab gar ayaad u leedihiin ehelkeenna jooga soomaaliyada aan jecelnahay inaad ku faantaan shahiidkeenna sheekh moxamed mire waa billad sharafeed aad idinku leedihiin iyo guud ahaan ummadda muslimka ah howlaha ugu waaweyn ee uu sheikhu qabtayna waxaa ka mid ahaa dadaaladii uu ku bixiyey mideynta safka mujaahidiinta iyo heshiisiinta qabaa'ilka soomaaliyeed dadaalkaas ballaaran ayaana caqabad ku noqday mashaariicda cadowgeenna ee doonaya inayna kala qaybiyaan dhexdeennana isku diraan arrintaas ayaana kordhisay calada cadowga ilaa markii dambe ay duqeyn ku beegsadaan ayaa lagu yidhi bayaanka tacsida ee ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab waxaan ku boorinaynaa walaalaheenna mujaahidiinta iyo qabaa'ilka soomaaliyeed ee dulmidiidka ah inay qaadaan dhabbihii sheekh moxamed mire oo ay xoojiyaan xiriirka walaaltinimada ee u dhexeeya dhiigga shiiqana uu noqdo ilays ku riixa inay mideeyaan safkooda iyo holac sababa in cadowga alle laga arguto muslimiinta oo dhammina waxaan ugu baaqaynaa inay ku daydaan sheekhan sharafta badan si gaar ahna culimmada waxaan ugu boorinaynaa inay u soo nafiiraan saaxaadka jihaadka si sheekh moxamed mire gadaashiisa ay u qaadaan raayada firaaqa jirana ay buuxiyaan ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى بالزهر وفوق نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الوسط وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي قسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله